wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa magaalada kismaayo ka daafuray shir socon doona muddo shal maalmooda kaasoo lagu falaqeyn doono amniga iyo cadaaladda bulshada ee jubbaland agaasimaha guud wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka jubbaland ayaa ka warbixiyey waxa uu daraa kulankani waxaa noo sharafa haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka inaynu maanta halkan ka furno kulan shan cisho noo socon doona oo qaybo kala duwan ka qeybgeli doonaan maalinba tiim ka qeybgeli doono kaas oo lagu falanqeyn doono baahiyaha bahda cadaaladda sidoo kale uu ku xigi doono kulankan oo isna ayay hormuud u tahay wasaaradda amniga oo isna kan daba socon doona insha allahu tobankaa cisho kulamada kala duwan ee maalin walba dad cusub iyo tiim cusub ay ka qeybgelayaan oo laga soo kala xushay hay-adaha dowladda jubbaland gaar ahaan bahda cadaaladda iyo amniga waxaa lagu falanqeyn doonaa baahiyaha iyo waxyaabaha muhiimadda gooniga u leh bahda cadaaladda iyo amniga jubbaland sidaa daraaddeed meesha waxaa laydinka rabaa inaad dood qurux badan soo gudbistaan macalimiinta iyo tiimka meesha joogana ay idinla daadihin doonaan wakhtiga u badanna idinka la idinsiin doonaa inaynu falanqayno jubbaland baahiyo cadaaladeed noocebay qabtaa iyo baahiyo amni nooceebay qabtaa kuwe sidee loo kala horumarinayaa mar walbana haddaan anaga wasaaradda cadaaladda jubbaland waxaan ku dadaalaynaa annagoo kaashanayna bahwadaagteena kale ee cadaaladda jubbaland inaan ka shaqayno sidii loo heli lahaa adeeg cadaaladeed oo hufan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka cabdiweli xuseen jaamac uu daafuray shirka ayaa ka warbixiyey arrimaha cadaaladda iyo waxa uu dahraa shirkani waxaa farxad ii ah inaan iniin furo inkala soo qeyb galo doodan dood cilmiyeedka ah oo aynu uga doodi doonno haddii alla idmo sida bulshadu ay cadaalad ku heli karto waxaad ogtihiin xilliyadii hore waddankeenu wuxuu u burburay oo dhib badan ugu dhacay cadaalad la-aan cadaaladda iyo amniga way isku xiran yihiin mar kasta haddii dadku ay amni waayaan cadaaladna ma jirayso marka waxaa talo lagu qaatay in dadkeenna la geliyo wacyigelin loo sameeyo sidii loo abuuri lahaa cadaalad amni ku dhisan haddii marka qof kasta dowladdu waxay ilaalisaa oo keliya mas-uuliyaddaasna bay ilaalisaa laakiin waxaa la rabaa inay shacabka ka timaado iyo bulshada inay cadaalad helaan ayaga inay ka timaado markii la ilaaliyo kala dambeynta la ilaaliyo amniga la ilaaliyo cadaaladdi waa imaanaysaa cadaaladdi waa la helayaa lakiin haddaan waxba la ilaalin ma suurageliso dowladnimadeenna miisaan ma yeelanayso
shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo shan cishaa kaasoo lagu falaqeyn doono amniga iyo cadaaladda